magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa goorlow lagu wadaa inuu ka furmo shir u dhexeeya xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kulankan oo ah kii ugu horreeyey oo abid ay wada qaataan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa looga hadli doonaa arrimo kala duwan ay ka mid tahay xaaladaha guud ee ammaan iyo midda siyaasadeed ee dalka soomaaliya inta kulankan uu socdo waxaa labada dhinac ay kala warqaadan doonaan iyagoo ka wada hadli doonaa hadba siday u shaqeeyaan maamul goboleedyada dalka ka jira kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa lagu wadaa in madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ay khudbado ka jeediyaan xarunta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa iminka xarunta aqalka sare ee dalka laga dareemayaa diyaargarow ballaaran oo ku aadan qabsoomidda shirkan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ammaanka ayaa si aada loo adkeeyey waxaana la xiray waddooyinka soo gala xarunta aqalka sare ee dalka iyagoo lasoo dhoobay ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya xasan maxamed samatre cowke warbaahinta caalamiga s b c muqdisho